barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda iyadoo duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobankii labaiyo labaatanki kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco shan iyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aannu idinkugu haynana waxaa ka mida dhallinyaro magaalada boorama ka hirgeliyey gaadiid casri ah oo lagu guuriya aroosyada
qof walboo arka bilicda baabuurka iyo qaabka uu sharaxay baabuurkaasi ayuu markiiba wuxuu ka dheehanaya meeshaas in meel ay tahay kolley qofkii farxad gelinaysa waxaad kalood maqli doontaan waa ibraahim xaaji idris oo magaalada jabuuti ku iibiya durbaanada waraysi ayaan idinkaga haynaa
ciirsi ruuxa kuu xiga ha ku noqonin ruuxii ciribtiro walaalkii sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
xokayaha arrimaha dibadda britain boris johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo sii shaacin ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana uu kadib halkaasi kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne farmaajo iyo xokayaha arrimaha dibadda britain ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin gargaarka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal xafiiska arrimaha dibadda britain weli war rasmi ah kama soo saarin booqashada johnson ee muqdisho britain ayaa gargaar u codsanaysa abaaraha ka jira soomaaliya
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tallerson ayaa maanta dalkaas jabaan ka bilaabay booqasho saddex dal uu ku maraya isagoo isku dayaya inuu xulufada maraykanka u xaqiijiyo hababka looga hortegi kara halista nukliyeerka iyo mid gantaale ee ka imanaya kuuriyada waqooyi tylerson ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha jabaan shinse abe iyo wasiirka arrimaha dibadda fumi kishita waxa uu jimcaha booqan doonaa dalka kuuriyada koofureed oo uu kula kulmi doono sihayaha xilka madaxweynaha huan kion iyo wasiirka arrimaha dibadda yumbians ha yeeshee wax kulamo ah lama yeelan doono xisbiyada mucaaradka kuuriyada koofureed jabaan iyo kuuriyada koofureed oo martigelinaya ciidamada maraykanka ayaa taageeraya dadaalka maraykanka uu cadaadiska diblomaasiyadeed iyo midda dhaqaalaba ku saaraya pyongyang bayaan ka soo baxay qeybta toddobaad ee ciidamada badda maraykanka ayaa lagu sheegay in saddexdan dal ee xulufada ah ay dhoolotus ka sameynayaan maanta badda kala qaybisay jasiirada jasiiradaha ku yaala kuuriya iyo waqooyiga jabaan si ay u muujiyaan awoodooda lugta ugu dambeysa ee socdaalka tillerson ayuu ku tegi doono dalka shiinaha halkaasi uu kula kulmi doono madaxweyne shin jimpin si uu ugu sii gogol xaaro shir madaxeedka madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo la filayo waa shir ula yeelan doono madaxweynaha shiinaha madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo la filayo inuu bisha abriil ka dhaco gobolka florida ee dalkan maraykanka
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a aan ku horeyno koox dhallinyaro ah ayaa magaalada boorama ka bilowday gaadiid alaabo kala duwan lagu qurxiyey oo loogu talagalay in lagu guuriyo dhallinyarada isguursanaysa ee magaalada waryaheena boorama haashim sheekh cumar good ayaa ka wareystay zakariya maxamed aadan oo ka mid ah dhallinyarada la timid hal abuurkan v o a waxaan oga warrami doonaa hababka shaqe ee cusub ee noo soo kordhay ahna qofka hankiisa maalinta farxadeed ee ugu dambaysa ah waana aroosyada waa maalin ugu muhiimsan qofka shakhsigaasi uu leeyahay uun maalinta taad aaminsanahay marka hawshan aan soo kordhinay cusub waxay kaga duwan tahay howlihii hore ee aan soo arki jirnay markaad qiyaas ahaan eegto ama sawir ahaan aad eegto waxaad moodaa baabuurtii caalamka si loo sharaxayo kale ayaad moodaa qof walboo arka bilicda baabuurka iyo qaabka uu sharaxay baabuurkaasi ayuu markiiba wuxuu ka dheehanaya meeshaas in meel ay tahay kolley qofkii farxad gelinaysa marka anigu waxaan ahay nin dhallinyara oo arrinkaa uu hadda bilow u yahay oo haddana soo kordhiyey
fikirkan sharaxaadda iyo qurxinta gaadiidkaasi carooska maalintaa lagaga qaybgeliyo xageed ka keentay
horta een, gaadiidku um, awalkii hore dadku dee gaadiid unbaa la raadin jiray laakiin hadda gaadiidkii wuu soo batay gaadiidba gaadiidku qurux badan yahay hadda waa la wada haystaa reer waliba gurigu xaafaddu jaarkiiba gaarile asxaabtiibaa gaarile markaa hadda layskumaba wareeriyo gaarigii waana loo keenayaa marka gaariba gaarigu ka qurux badan yahayba hadda loo keenayaa inta aan loo keenin ka horna waa in uu ninkii isu soo diiwaangeliyaayo gaarigii midabkiisii sheegaayo noocuu yahay gaarigii sheegaayo markaa uu doortaa haddana nashqadihii siday ahaayeen taasaa iyadana jirta waxyaabaha aad ku sharaxaysaan gaadiidka amase aad ku qurxinaysaan ee, idinku aad leedihiin maxaa ka mid eed gaadiidka marka la sharaxayo horta laba laba mid bay noqonaysaa markan doonista qofka la doonayo qaab baa loo sharaxaya gabadha marka la hoynayana qaab baa loo sharaxaya marka laba sharaxadoodba xitaa iyaga laftigooda sii kala qurux badan oo gabadhii markii la hoynayey oo farxadda gebagabadeedii ahna waa gaariga ugu quruxda badan ee gabadh lagu qaado ayuu noqonayaa soomaaliyeed inkastoo sharaxaadu aanay wax noo cusubayna soomaalidu weligeed bay shariixi jirtay guri ama meelun haddana gaadiidkii lagu soconayey kaa gabadha lagu hoynayay wuxuu kaga duwan yahay boqolkiiba boqol kaa lagu doonayaa wax isku dhow horta maaha kaa inanka lagu doonaya ee inanku uu watana kolley qaab nin baa loo sharaxayaayo in hawl loo socdo oo maxay sidana oo magaranaysa waxyaaba badan baa ka muuqanaya oo isbedel badan baa imanaya markaad ugu kala eegto gaariga hoynta iyo gaariga kale ee doonista marka gaadiidka maxaad ku dhejinaysaan ma waxyaabaha dhaldhalaalaad ku dhejinaysaan madaahiyaad ku dhejinaysaan maxaa ka mid a waxyaabaha aad ku sharaxaysaan aad ku qurxinaysaan horta runtii waxaa u badan marooyin originaal ah waxyaaba originaal oo khafiif oo gaariga loogu talagalay oo ka dhex muuqanaya sida fulalka loofafka een, ubaxyadan een, faraha badan leh taayirada lagu dhejinayo een, maxaa yeelay kaadooyada lagu xidho gaariga originalkay soo badan yihiin marka een, qiyaas ahaan originalkii la wada heli waayena haddana waa in systemkii marka loo eego ee nashqadihii aad baadho aad ka hesho een, een, youtubeyada ama internetada aad ka heshana in aad wax u eg aad samayso ayay noqonaysaa marka aad weydo marka imika qiimaha baabuurka aad ku sharaxaysaan ma hal baabuur baa loo sharaxaya qofkii carooska ahaa mise in ka badan baa loo sharaxaya haddii in ka badan loo sharaxayo baabuurkiiba imisaad ku sharaxaysaan oo qiimo ah oo lacagood ka qaadaysaan baabuuradu marka ay soo diyaarsadaan dhallinyarada markaa een, guursanaysa kolley baabuur loogu talagalay baa jira arooska inuu raaco baabuurka arooska loogu talagalay waa inuu ka duwanaadaa kuwa kale ee kamaradda soo raacaya ama qurxinta soo raacaya waxaa noqonayaa ka een, inanka qofka arooskii uu fuulayo in qiimo ahaan ama ama uu ka yaro kornaado ama sharaxad ahaan uu ka bato oo kale ay noqonaysaa qiim ahaan ma lacagta uu bixinaya waa imisa lacagta uu bixinaya adigu gaariga uu aroosku raacayo shan iyo toban gaariga kale ee yaryar ee kalena waxa weeyaan in- in- in- waa toban toban inkastoo saayiraaduna ay jirto oo haddana nin dhallinyaro ah oo guursanaya oo hadduu ku yidhahdo laftigeeda xitaa saa i sameeyo hawshaa iga gal maanta waa maalintaydii hadduu ku yidhahdana wallahi kama hakrane waan sii daynaa taana markay lamaanuhu isguursanayaan ma ilaa toban baabuur baad u sharaxdaan mise shan baabuur baad u sharaxdaan tire intee leeg ayaad u sharaxdaan baabuurta waxaan u sharaxnaa kolba horta ti- tiro buuxda ee mar lix saddex iyo saddex iyo mar eh, shan ah iyo mar afar ah magaranaysa intaa horta kama yara intaan sharaxaynaa toban baabuur haddii xitaa qofku la yimaado oo sharaxaan uu isleeyahay tobanka baabuur ee dhaqaaqayaba ha sharaxnaadaan uu awoodayo waan sharaxnaa
kaasina waxa uu ahaa zakariya maxamed aadan oo ka mid ah dhallinyaro la timid hal abuur la xidhiidha gaadiid loo sharaxo dhallinyarada isguursanaysa ee magaalada boorama waxaana uu u waramayay wariyaheenna haashim sheekh cumar good
subax wanaagsan dhegaystayaal ibraahim xaaji idiris waa nin oday ah oo sameeya kana ganacsada durbaanada la garaaco wuxuu ku nool yahay magaalada jabuuti xarunta dalka jabuuti wariyaha v o e da sagaal siciid faarax ayaa la kulantay warbixintan ayayna ka soo dirtay ibraahim xaaji idris waa muruqii samaale ku nool magaalada jabuuti waxa uuna noloshiisa ku dabaraa iibinta durbaanka ama nasrada qofba sidoo u yaqaano isagoona xabadii ku iibiya laba kun oo faranka jabuutiya taasoo u dhiganta ku dhowaad laba iyo toban doolar isaga ayaa ku samaystay gacantiisa waxaana kala sheekaystay qaabka uu u sameeyo durbaanka haragga xoolaha ee uu ka sameeyo nooca uu yahay iyo sidoo kale qaababka kala duwan ee dadku ay xilligan durbaanka u adeegsadaan waxa uuna ii sheegay inuu ka xumaado marka uu arko dhallinyaro ka fa'anta ama iskala weyn inay qabtaan farsamooyinka gacanta taasoo qofkuu noloshiisa ku maarayn karo waxa uuna dhallinyarada kula dardaarmay inay ka kacaan fadhiga oo ugu yaraan ay isku dayaan inay bartaan farsamooyinka gacanta aroosyada iyo ayaa loo tumaa iyo sitaadkay dumarku ku tumtaan iyo qasaa'idka nebiga kolka la qaadayo calayhi salaatu wasalaam ayaa loo tuntaa waa taayoo sayne nebi sayne sayne nebi sayne sayne nebi sayne salaam calayk nebi sayne qasaa'idkabaa ayaa lagu tumaa iyo sitaadkooy dumarku sitay faaduma rasuuley sitay faaduma rasuuley la sitay faaduma rasuuley sabaaday lagu sala hoy hoy sabaaday lagu salaye ay yidhahdaan hoy soo dhowaada jaalayaalow soo dhowaada jaalayaalow soo dhowaada yidhahdaan markii la firiyo dhaqanka soomaalida xaguu kaga jiraa dhallinyaradii hore maxay ku samayn jireen waxay ku samayn jireen heellada heella yar yar la yidhaahdo oy dumarku qaadi jireen iyo bootinta heleeleele hey heleele ee hoobe hoyaale heleeleele heleele allahowae hoyaho la heleeleele heleele hilowle hoobalo howo hilowle bay odhan jireen taabay ku ciyaari jireen arooska way ku soo dhaweynayeen arooska kolka la gelbinaya faadfaatiyay faayoy fooda ku geliyay oo kama faydo faadfaad kolkaas taabay ku qaadi jireen hoy nabow nuuralo maxamed nabi magacsamo hoy nabow nuuralo maxamed nabi samacsam afar baa dhaartii sameeyaa min laba kumaan siiyaa laba cishay ingegi iyo cishadiyaa sameeyey saddex cisho cishona labaan qaadi cishona laba lix cisho maa lixdaa cisho dhesideed kumaan hele masruuf iyo waxba way gu filan tahay haragga hargee ma geel baad ku samaysaa ama lo mise ari waa lo wax kaloo noqdaaba ma jiro geelu subag malo u kala go-aa haa loodanina waxa weeyaan subag bay leedahay asalkeeda oo waxba ma noqdo wujil caawun sidaasaan u sameeyaa aan quuto daruurigana dee uga soo uga uga soo ridaa reerka dhallinyarada dambe hadda may kula tahay inay dhaqankii hore garanayaan iyo bahalkan dhaqan hore iska daa af soomaaligii ma garanayaan kolkan wey la weydiiyo mid baan weydiinay qabsin bay hayaan idhi awowo ina yar kolkaa muxuu kugu jiiday buu yidhi waa halkaa calooshan bay gujiid oo aad baan u xanuunsanaya dee dee saa tafiigta maxaa usoo goosan weyda dee lacag ma haystaan idhi marka markaa tiri qabsin ba ahay wuxuu moodayo qof wax kugu dhufta wuxuu ku yidhi maxaad warqaddii usoo goosan weyda af soomaali ma garanayaan ilaan maxaad wa- saa tafiigta usoo gowado lagu hadlaa la garan waaye af soomaaligiiba ma garanayaan dhaqankan durmaankiya waxaa maxay ka garanayaanba lix jir baa iskoolka lagu geeyey ma garanayaan af soomaaligii faransiisun baa loo bilaabay oo sidii unbay ku wadaanay ku ji- gaadheen jaamacad ku galeen dee nin kastoo uu naftaada u dhaqdhaqaaqo arrisqu bayna alqadameyn buu yidhi ilaahay labada lugood dhexdooda ku jirta arsaaqadu haddaad dhaqaaqi weydana ood huruddo ilaahay waxba afka kugu goy maayo kuma siinayo dhaqdhaqaaq baa lagu yidhi haddaanad samaysan dee waa adiga qaday Ho- ina hooyo isagu maba shaqaysta iska reeb isagu hooyaa habsaamisay kii magaalada qaxdaha xaabayey baa maanta baabuura leh kaayna hooya jaadi sii ina hooyo macnaba ma leh uu yeelan waayo waa la caymadayaa wastaad baad baran kolkaa waa tacliin gaar ah taadii jaamacaddeed dhigatayna waktigay soo baxda sug shaqa kuu soo baxdana taana dhankaa un ka yarwadoo kulma meel warqadaha geeya laakiin shaqadan aquuto daruuriga waayeynin waa inaad qabsato
ibraahim xaaji idriis oo ah nin odaya oo ka ganacsada durbaanada waryaheena sagal siciid faarax ee jabuuti ayuu u waramayay halka aad dhegaystayaal weli nagala socotaana waa v o a markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta cayay aan ka duuliyo iyo fanaanada farxiya fiska
cimilada aduunyada sanadii waxidigii iyo cimilada adduunyada Kaarka doodayo, halkaanku kaagaya, adigoo ku caana qoran cara edebta hadalkeed, ama caami kala harin. Kaarka doodayo, halkaanku kaagaya, adigoo ku caana qoran cara edebta hadalkeed, ama caami kala harin. isaga cumaamadan culunka buwayno isaga cumaamadan culunka buwayno cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo insi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiray walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo insi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiray walaalkii caqligiyo wax karaashiyo caynahanu naabade caqligiyo wax karaashiyo caynahanu naabade xaajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo odkarkiisa wayniyo gaarta caabilkee noqon ama caawin kari nolol xaajada cakiirantiyo wala lagu cadayn karo odkarkiisa wayniyo gaarta caabilkee noqon ama caawin kari nolol awcaro waqtigaayo nafaxad kuwaydo awcaro waqtigaayo nafaxad kuwaydo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo dhirsi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiray walaalkii cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo cayayaanka duule ciidiyaana yaaragiyo insi ruuxa kuu xiga haku noqon haku noqonin cadowgii cirtiray walaalkii iyo waxbarashiyo carruurnimo wax ka lumay cilmi iyo waxbarashiyo carruurnimo wax ka lumay adun cashiirka diintiyo cabsidii ilaah wadan macaalim way noqon waran cariigsiga cadamidaad ku galaysiyo adun cashiirka diintiyo cabsidii ilaah wadan macaalim way noqon waran cariigsiga cadamidaad ku galaysiyo ruuxa ku xiga
nuurow farxiya waxay leedahay ha caraadin ruuxan kaa geyin colaad waa hees aada iyo aada u qiimo badan ee falastiineed waxaanan la cajabay ereyada tulmoon iyo codka macaan ay ku qaadaysa gabadha markanaha ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno xubinta cayaaraha waxaa la dheelay kulamo ka tirsan champions leaga oo xalay gaar ahaan wareegga lix tobanaad ayaa waxaa kooxihii hore u soo baxay kusoo biray kooxaha yuventus iyo lester city naadiga yuventus ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga dalka burtuqiiska ka socota f c borto waxaana daqiiqadii labiy afartanaad bablo debaila uu dheliyey gool rigoore ahaa taasoo ka dhigtay ciyaarta marka labada lugood laisku daro saddex gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta yuventus ay ku badisay priera ayaa daqiiqadii afartanaad naadiga kubadda cagta ee f c borto ka qaatay calaamadda guduudka yuventus waxay ka dhigan tahay in ay usoo baxdo wareegga sideedaad hase yeeshee waxaa guul mucjizaa gaartay naadiga kubadda cagta leicester city oo ka badisay naadiga sevilla ee dalkaasi sbain ka socotay naadiga kubadda cagta leicester city ay ku wadmamatay labo waxaana guulasha u dhaliyey west morgan iyo mark alberton sevilla ayaa iska khasaarisay fursad ay gool ku dhalin karaysay kadib markii rigoore ay heleen uu ciyaaryahan inzonzi uu ka khasaariyey taasoo ka dhigi lahayd mid fursad siisa naadiga kubadda cagta ee sevilla ciyaartaasina marka labada lugood laisku daro waxa ay noqotay saddex gool iyo labo naadiga kubadda cagta leicester city ay ku wadmamatay waxaana guulasha u dhaliyey west morgan iyo mark alberton dhinaca kale dhegaystayaal waxaa la dheeli doonaa maanta kulmo ka tirsan isla horyaalka champions leaga waxaana naadiga kubadda cagta manchester city la dheeli doontaa naadiga monaco naadiga atletico madridna waxay la dheeli doontaa naadiga bayn leverkusen waxaasi kooxihii soo baxaa waxa ay noqon doonaan kuwo ku biira kooxihii hore u soo baxay iyadoo isku aadkana la samayn doono maalinta jimcaha ee soo socda xubinta ciyaaraha waa naga intaa
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinayey qodobadii isboortiga ugu doorka roonasaak markaana falastiin aan ka codsado inay inoo dulmarto wararkii ay duhurnimadan idiin haysay v o e da xogayaha arrimaha dibadda ee britain boris johnson ayaa maanta socdaal aan horey loo shaacin ku tegay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya johnson ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadda kusoo dhoweeyay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana uu kadib halkaasi kula kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne farmaajo iyo xogayaha arrimaha dibadda ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin gargaarka loo fidiyay dadka abaaraha ay saameeyeen ee soomaaliya iyo xoojinta xiriirka labada dal xafiiska arrimaha dibadda ee britain weli war rasmi ah kama soo saarin booqashada johnson ee muqdisho dhanka kalena xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa maanta dalka jabaan ka bilaabaya booqasho saddex dal uu ku marayo isagoo isku dayaya inuu xulufada maraykanka u xaqiijiyo hababka looga hortegi kara halista nukliyeerka iyo mid gantaalo oo ka imanaya kuuriyada waqooyi tilerson ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaaraha jabaan shinse abe iyo wasiirka arrimaha dibadda fumio kishita waxaa kale oo lugta ugu dambeysa ee socdaalka tilerson uu ku tegi doonaa dalka shiinaha halkaasuu kulan kula yeelanayo madaxweyne shin jinping si uu uga sii gogol xaaro shir madaxeedka dhex mari doona madaxweyne shin jinping iyo madaxweynaha maraykanka donald trump oo la filayo inuu bisha abriil ka dhaco gobolka florida ee dalkan maraykanka aaday umahadsan tahay falastiin axmed imaan oo inoo dulmaraysay qodobadii wararka caalamka v o eda ee duhurnimadan markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay codadka maxamed aadan dacar iyo hiba maxamed hudoon hiba nuura
baahida kalgacalka beryahayga goyso anna farashadaadii bidhaan aragga guudnimo balawma dhaafini waxaad tahay bogayniyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye waxaad tahay bogayniyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye
ma og tahay badiyo webi adigoon dabaal baran laamaba barere baahida kalgacalkuna taasay la baabto dadka laguma beere may baaqday sida meel badiyo xareeray oo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeray oo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sawlayma saaqadi maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sawlayma saaqadi inan yahay nin bayrlihi runta lama badheedho bogan waa dantiise hadbatida banjoog cawd cirtilan banaanada heliday tabaaqa waxaad tahay bogaygiyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye waxaad tahay bogaygiyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye
inayaho basari iyo doqon baa nin beegsaday cododka macaan ee dacar iyo weliba hiba nuur aanu intaasi ku dhaafno waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeenii dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doonno afarta galabnimo waxaanu idin leenahay nabadgelyo
may baaqday sida meel badiyo xareeray oo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareeray oo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba